waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cau xariijin soomaali xamdi maalinka australia dhayda oo labaatan iyo lixda bisha janawari oo aanu ku jirno waa maalin waddanka munaasabad weyna u ah adiga shakhsi ahaan xamdi waddanka muddaad joogtay maalinkani maxay kaaga dhigan tahay runtii maxamedow maxamedow aad baad umahadsan tahay waa maalin horta runtii yes saa sheegtay laga xuso waddankan australia loona wadatana ciwaanka maalinka australia aniga ahaan runtii baraarug badan guma aynan samayn jirin ilaa mudyahan dambe oo dhowrkii waliba laba sano ma saddex sana u dambeysay oo maaragtay saad hadda sanadkan ba aad maqlayso laga hadla oo maaragtay fikrado kala bedelan oo maalinkaa ma la bedelaa iyo maxaa loo doorta iyo mooyeene wax badan oo aniga guma samayso lakin sise waa maalin fasaxa runtii oo maaragtay waad waad ka heli inaad maalinkaa qoyska iyo ciyaalkii la joogto saaxiibada oo shaqada laga istaago marka sidaa markii loo fiiriyo waa maalin la xusuusto weeye oo maaragtay maarata dabaaldegahayo maadaama maalin maalin feesta ay tahay macnaha maalin shaqa aan la shaqaynayna ay tahay gartay xamdi midda kaleete maalintu maadaama dee waddanka maalin munaasabadiisii ay tahay oo waddanka dhan maalinkii magaciisa wadatay ay tahay australia day la yidhi muwaadiniintana qof walba ay khuseynayso bulshada soomaalida oo dee waddankan maadaama loo soo kala horreeyey uu nin walba maalin uu yimid marka laga reebo dadkii loogu yimid maxay oga dhigan tahay maalinkan waxay horta runtii waa maalin macnaha dal kasta dad kasta waxay jecel yihiin maalin dadka isu keenta oo maaragtay la yidhaahda de maalinkan waa maalintii dalka inta badanna waxbay qiimo oo weyn oo dalka maaragtay usam u ahaa siduu maalinku dalku xorriyad qaatay oo kale ama maalintu maaragtay arrimo waaweyn oo kaleeto ay dhaceen bay tahay laakiinse australia hadda iyada sida maratay aanu dib ka sheegi doono ma aha maalinkaas oo kale lakiinse haddana waa maalin dadkii kulminaysa sidaan sheegnay fasax la gelahayo aniga ahaana runtii waxaaman maratay waktigii aan matalan seasonka la qaataa maalinkan lagu dadki seasonka noqon haya maalinkaas oo kaleeta ayaa maarata la siiyaa counseladu dowladaha hoose ay shahaadooyinka bixiyaan ka hor baa dadka la abulgarayaa laakiin maalinkaasa maratay yaa gacanta laga siiyaa anagu waktigii aan qaatay waxaan umalayn ba dib ma hadda ka ogaaday inay ba ahayd waktiyadii ugu horreysay bilaabatay bay ahayd inay australia oo dhan ay maaragtay ay arrintaa iyada xusaan oo ay hal mar gobolladao dhan isugu wada yimaadaan inkastoo isticmaalkeed wakti hore u bilowday marka horaan anagu saa uma sii uma dareemi jirin lakiinse beryahan dambe way soo badanaysaa runtii dadka xusahaya ee maaragtay garanhaya ee maratay ignology garaynhaya dadka ayagana kasoo horjeedaan iyagana way jiraan iyagana way soo badanayaan midda kale marka dhanka kale u dhigno waddanka maadaama oo qofku markuu muwaadin noqdo waddanka cidi ayn ka xigin soomaalida markaad fiiriso dad aan yarayn baa laga yaabaa inay weli dad martiya isu dhigayaan maalmaha sidan oo kale australia dhayd oo kale ay u arkaan maalin maaragtay ay dadka qaarkii ka xigaan oo iyagu marti ay ku yihiin dhankaas sidaad adiga oo aad u dhigi lahayd
waxaan u dhigi lahaa yani ina haba yaraatay dalku dadku soomaalidu yeenan arrintaasi halaska saaro dadka qalbigoodana ku jirto dalkan waxaa la dhahaa waa dal immigrant weye dadkii indigenska la dhaho ama abriginka la dhaho ee waddankan loogu yimid oo markii hadda dadka culimada waxbaada ay sheegaan ay leeyihiin waxaa lagu qiyaasaya afartan kun oo sano ka hor inay yimaadeen inkastoo iska qiyaasun ay tahay mooyeene dadka intiisa kale oo dadka ugu badan ahaa waa dad un wada soo immigratin oo soo safray weeye waa un lasoo kala horreeyey taas xaqiiqada meesha taalla weye waxaa ugu horreysay la yimid dadkii caddaanka ee soo degay waxay ahayd kun toddoba boqol siddeetan iyo sideeddii bay ahayd intaa waa un isdaba socduun innaga marka aanu dadka ugu dambeeyey ku jirno laakiinse dadka yimid baanu ka mid nahay waa laynagama xigo waa inaan dalkeenu u aragna weeye haddaanu rabno dhayidka in la bedelo ama aan waxayna innagana waan ka geli karaa dooda dhinaceeda laakiinse hadda intay tahay maalin australia waa maalin australia innagana inoo ah weye australia day inoo tahay weye marka taas qalbigaha laga saarto gartay isla arrinta aad carab dhowday oo ku saabsan dooda baryahan ka jirtay maalinka australia dayda in la bedelo iyo in halkeeda loo daayo adigu ra'y ahaan sead u aragtaa
anigu runtii markaan la fiiriyo sida loo dhahahayo iyo doodaha laysdhaafsanayo markaad u dhabatarto waxaan aniga naftigayga u janjeeraa oon maaragtay aan aaminsanahay in la bedelo sababtu waxaa weeye markii la fiiriyo waxa ay ku salaysan tahay iyo taariikhda australia beryihii hore maaragtay hadda la ogaaday si caddaan la ogaaday inay been ahayd la la maaragtay la la faafin jiray oo ka oo ay tahay in australia uu aa dhal la helay macnaheed u tahay dad kale ayna joogi jirin oo dal cidlo ahaay oo kaleeto inuu ahaa marka taasina xaqiiqadeed waa la ogaaday dad aad u fara badan oo malaayiinaha oo boqolaalo luuqadood xataa boqol ka badan xataa luuqadood ku hadla ayaa joogi jiray oo la gumaaday oo la laayay dadkii asagaa intii ka joogtay ayaa marka hadda waxay u arkaan labaatan iyo lixda january kun toddoba boqol siddeetan iyo sideeddii waa maalinkii uu gumaadkoodii iyo dhacoodii iyo maaragtay uu bilowday ee dhibaatooyin badan loo geystay marka waxay leeyihiin hadday australia innagoo dhan inaga dhaxayso xataa annagiina loogu yimid oon annagiina idin diyaargarowno dadkii yimid inaan u ogolaano oonu aqbalno inay australiyaan yihiin maxaa maalintii annaga gumaadkanagu iyo ba annagu u bilowday aada u dabaaldegaysaan taasay si leeyihiin waana arrin meesha ku jirta weeye marka saa daraaddeed anigu naftayga waxaan aaminsanay in la bedelo arrimaha lagu soo jeedinaya fikrado fiican baa jira ka soo qaadid kowdii bishii koowaad kun sagaal boqol iyo kowdii yaa waxaa li oga oga habboon sababtoo ah waa maalinkii gobolada australia ee toddobada lixda ahaa oo mid kastaba london toos ugu xidhnaa oo dowlad madax bannaan iska ahay oo macnaha gaarkeeda ah oo london ku xidhnaa ayaa maalinka iyadaa isu yimid kowdii january kun sagaal boqol iyo kowdii markaasi hal dowlad samaysteen oo la dhaho australia la dhaho oo commonwealth of australia la dhaho dad baa marka waxay leeyiin maalinka maa la dabaaldego calaaqaadna lama laha abrujinka waa macnaha almost boqol ku dhowaad sano kadib weeye markii la yimid marka arrimahaasaa jira anigu naftayga taasaan taageerahayaa sababtoo ahna waxaa weeye maadaama dadkii dhibaatadii ay ay xusuusinayso iyo dhibkii loo geystay iyo qaxarkii loo geystay dadka abrujinka ahaa ee maar dalka loogu yimid xamdi aad baad u mahadsan tahay adaa mudan axmed aad baad mahadsan tahay
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali